in ay muxuu ahay iyada sameeyaan in waxay ahayd inay la ilaaliyo laftooda muxuu ahayey intereskooda maxay ahayd inay waayo dee iminka waxa oo dadkan internationalska waxa dibadda laga keena oo dibadday ka yimaadaan kolka loo baado maxay ahayd inay layna siiyo muxuu ahayey caalamkayna siiyaan deeqina siiyaan deeqdaasi waxa la socdaa oo dadkeediina uu la socdaa laakiin halkani aqoon kastuu leeyahay halkan lagama ayadgareeyo halkan lama idhaahdo halkanay noo joogaan dadkaasi laakiin iminka waxaan filayaa mar haddaan hay-adkan samaysanay insha allahu inay maxay hayde inay la tixgelin doono dowladduna ay tixgelin doonto hay-adaha internationalkaahana internationalkaana maxay hayde inay loo sheegi doono la odhan doono annagu hay-addaasaan leena marka hay-addaasi waxay qaban kari weydo ayuunbaad cid u kaysan kartaa taasina waxa weeyaan waa nidan ku boorinayo wasiifada siday maxay haydanay ay iyagu hawshaas u galaan siiba wasiifta maaliyadda iyo wasiifta qorsheynta markaasi waxa weeyaan dee kollayda sharcigiba waxaan tarxadayn karaa kolley qolaha wakiiladana sidii badan sheegay kolley dee waxa weeye waxay noqonaysaa in hay-addan laga ansiciyo iminkase dee waa bandhiga iyo darfurideedii intaan halkan uhaayay iminka maanta kusoo bandhigaynaa marka insha allahu waynu wada shaqayn doonaa waxaana waxay maxay idiin soo kordhayna waxa weeyaan hay-ad cusub oo ama urur xisaabaadka ah ururka xisaabiyayaasha amase accounting accountants association xaggaasay waxoogaa malaha ayay ku yar magacu yar tayo yar yeelanaya laakiin marka la yidhaahdo ururka xisaabiyayaasha soo kuyaawanta loo jeeday baarkeesha soo gelaysa marka waxa weeye aadbaad u mahadsantihiin maxay ahaydeenay waxaan insha allahu maxay ahaydeen rajaynaynaa inay maxay ahaydeen kuwa inoo hibgala ka mid noqoto assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
aada iyo aad baad mahadsan tahay weli waxaan ku guda jiraa faahfaahintii iyo warbixintii iyo ujeedooyinkii ururka iminkana waxaan ku soo dhoweyn doonaa axmed nuur oo ah khabiir accountingka accountant accountingka ah ku soo dhowow axmed nuur
mahadsanid xirsi golaha wasiirada guddoomiyaha madaxa shaqaalaha xisaabiyaha guud hay-adaha caalamiga ah iyo marti sharafta kale ee maanta nagala soo qayb gashay assalaamu calaykum waraxmat ullah intaanan gelin presentationka waxaan jeclahay horta inaan u mahadnaqo dadkii suurtageliyey somaliland association of account in ay hirgasho oo waktigooda iyo taimkooda iyo lacagtooda midoo ururay habeeno badan usoo jeeday si ay uga miro dhad oo ay isu istaagto organisationkani haddaan magacaabo xisaabiyaha guud ee qaranka maxamed cabdibede laba nin oo aan ka xumahay maanta inay halka ka maqan yihiin sababna ku maqan oo ah guuleed salebaan haboog nin kale oo charted accountant la yidhaahdo maxamed yuusuf cabdi xuseen caynaan maxamed axmed maxamed axmed liibaan raggaasoo runtii mudan in halka laga xuso oo ah raggii dhinac kastaba uga shaqeeyey inuu hirgalo organisationkani waxaan kaloo mahadnaqayaa runtii xirsi cabdullaahi oo isaguna habeenayey caawinayeyna organiskaraynayeyna xafladda wakti iyo juhdi aad u fara badanna geliyey waxaa kaloo isnaan loo ilaabi karin muuse idinka oo isagana runtii aada nooga caawiyey si maanta xafladana ay u qabsanto intaan marka aan ka gudbo xuseen actually family wuxuu yahay expert laakiin just waxaan ahay nin accountant ah oo la mid ah rag meesha fadhiya ama xuseen ama maxamed ama muuse just hadan inaan maanta presentation rediisanayo waqtigiiay oo ka yarti dhacay ugu talagalay awadeed waa iska soo gaabinaynaa waxaan jecelahay inaan idiin sheego waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay tahay somaliland association of accountants iyo waxa keenay in aan samayno runtii hadalkii inta ugu muhiimsanayd iyo warbixintii wax bixiyey xisaabiyaha guud wuxuu ka tegeyna wax raaciyey caynaan oo ah bilan robertson haddii markaa fircadda kaaga horeeya hadalka wax badan ba kaama tagaan runtii marka wax badan oo hadda laga tegida ma jiraan haddii aan nilaano maxay tahay isla ama somaliland of association of accountancies runtii sidaa loolada ku arkaysan waa toddoba dolar toddobada dolar waxay rebrased gar oo ay leedahay uu leeyahay ururku laga bilaabo markuu qofku arday yahay uu register garayn karaa dabeedna wuxuu u gudbayaa markuu dhammaysto graduate gareeyo associate buu qaadan karaa markuu associateka ka korona wuxuu qaadan karaa member ilaa uu ka gaari karo honary member dhinaca kale waxa iyagana memberka noqonaya public practice fees ama xafiisyada xisaabaadka waa ka noqon doonaa insha allah member academicska oo ah qolyaha bixin doona waxyaabaha la xiriira accountingka dhammaantood waxay ka wada shaqayn doonaan isla iyo public participantska iyo academigu sidii ay u xoojin lahaayeen lahaayeen aqoonta xisaabaadka auditka iyo bookkeepinka markaan isweydiino maxay tahay isla waxaa qeexay si habaysan oo u sheegay oo cilmiyeysan xisaabiyaha guud daraadis laakiin bal in waxaan isku dayayaa anagana definitionkeeda oo english ah somalian association waxaan isleenahay annagu inkasta oo ay public sheegi doonaan waa well organized um, and respected professional body which will address the lack of professional oversight body and improve transparency and accountability in Somaliland. taas waxaan ka wadnaa yani associationkani waa professional waxaan rabnaa inaan buuxino gaabka ka maqnaa ee wadamada ama deris ha ahaadeen ama kuwa naga falba ha ahaadeene ay leeyihiin somaliland waxay ku taallaa meel istraatiijig ah istraatiijiga adduunyada waxayna interaction la leedahay wadamo fara badan waxay interaction la leedahay business worldka sidaa la ajligeed inay la jaan qaado oo ay ama ka horumarto ama la mid noqoto international communityga waa laga maarmaan dhinaca xisaabaadka isna waxay u dhalatay ama uu yahay koo value-geeda ama missionkeedu inay promote garayso excellence in accountancy um, profession and related discipline in somaliland um, why why now maxaa hadda ay u timid maxay hadda u dhalatay maxaa hadda kalifay waxaa isleeyahay sababo badan yaa keenay sababaha keenay waxaa ka mid ah waktigan waxaahi runtii sidii uu ka dhawaajiyey xisaabiyaha guud ee qaranka baahi aad iyo aad ah oo ka timid labada dhinacba private sectorka iyo public sectorkaba public sectorkii dowladda somaliland waa koraysaa maalinda manaankeeda ka dambeysa way waaninaysaa budgetkeedu sanad walba sanad ka dambeeya wuu ballaaranayaa sidaa loo ajligeed waxay u baahan tahay in ay financial accounting system and reporting adduunyada standardkeeda oo kale ah ay la timaado Right. okay. Maya. okay. Sababta keentay marka waxa weeye adduunyada waxa hadda een, ah, bilowday ama ayba tahay in ah, lagu xisaabtamo qualityga financial statementka oo aada kor loogu qaado taasna waxa keeni kara oo ay u taallaa eh, accounting professionalska Ehm, ta labaad ee keentay maanta waxa weeye inaynu jirin unified accounting standard somaliland taasi waxay inconsistency in qof walba siduu rabo isaga diyaariyo at the same time taasna waxay keentay inay quality of financial statementkeena ama private ha ahaatee ama public ha ahaatee ay hoos eh, yihiin aan la standardka waxaan kala rabnaa haddii ay kor u kacdo account land waxaa imanaya marka inaan helo better financial statements oo ah public iyo private aan rajaynaynaa haddii ay taasi timaado in ay dhiiri geliso fooria ee maalgashiga shisheeye iyo sidoo kale caawinada aan ka helo adduunyada walba waxa ay ku leeyihiin accountability iyo transparency hala horumariyo waxayna eh, ku iman kartaa in la helo organization horumariya qaab xisaabeedka waxaa kale aan isleenahay waxay siinaysaa somaliland eh, competitive edge oo ay ku la tartami karto ku horumari karto wadamada ledelska ah ama lamidka ah Een, haddaan soo koobo eh, waxay kaloo inoo keeni kartaa in aan helo proper accounting and qualified accountants waxay kaloo keenaysaa in dowladda lafteeda hesho stra- strong public eh, financial framework Um, ah, waxaa kaloo ay keeni kartaa inay educate garayso investorska ama bis- maalgashayaasha businesska iyo publiga intaba waxayna keeni kartaa inaynu helo bool madax bannaan oo een, in waa maxay maxay madax bannaan oo regulate gareeya een, arrimaha accountanka ka soo baxa ee maanta iyo beritaba Een, waxaan ka xumahay inaan halkaa ku gooyo ee, laakiin waan sii wadan karnaa insha allah marka wasiiradu iyo qolyaha martida ahi ay ee, hadalkada dhammaystaan Een, waxaase ka xumahay inaan aanan dhammaystirin presentationkii waad mahadsan tihiin
Een, waxaan aada iyo aada uga cudur daaraynaa oona aada idinka raali gelaynaa waxaa een, madaxweyne ku-xigeenkii oo iman lahaa isaguna shir buu galay iminka waxaa warsiir galayn doonaa ama aan kusoo wareejin doonaa wasiirka een, qorsheynta qaranka soo dhowo wasiir
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آه، وزيرك مارياشا قاسمياشا ملحد هيدها مرت الشرف تام مدنيان المريم بوان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمرك يا رسول سيدي هلكن لقيلي وحنا مرة بعد أن كنت جعاي هلكن أنا وقم هالعليو عدي شركا يؤركم با كهو كشيء يسكو سود برتي سكرا كنتين مانتا هذه دوم هسيهم جزاكم الله خيرا Een, runtii maanta waa maalin taariikhi ah haddii aynu somalilan nahay waxaynu ku jiraa geedi socod geedi socodkaa maalmaha qaarkood waynu suntanaa oo maalmaha kale way inooga duwan yihiin toddobiyo labaatanka ox labada kun iyo saddexiyo tobanka waa maalin inooga duwan maalmaha kaleo taariikhiya baahida loo qabo ururka waa laga hadlay xagga farsamada runtii waxba kaga noqon maayo laakiin waxaan jecelahay waxay inaan yaro taataabto meelo kale oo aad iyo aad uu muhiim ugu yahay qaranka ururku bini aadamku sidiisaba ilahay horta wuxuu abuurtay qaarna waa goonidaab qaarna waa bahjoog bini aadamku waa bahjoog weeye hadda jeer qofka bini aadamka meel buu ku tirsan yahay goonis ma taagi karo cidda ugu horey ku tirsan yahay waa cayladiisa waa caruurtiisa aabihii hooyadii reerkiisa cidda labaad ee ka sokaysa xagga dhaqankeena waa reerka iyo qabiilka deegaanka xagga siyaasadda waa axsaabta xagga professionka laakiin waxa weeye waa professional associationka qofku uu ka midka yahay weeye marka maanta waxay noo abuurnay wax kaloo lagu abtirsado abtirsiimo kale noo abuurantay way ku abtirsadaan ninka xisaabiya jooga baran ilaa ka jooga zaylac waxaa runtii ay qayb weyn ururku uu ka qaadanayaa abuuritaanka dareenka qarannimo ayuu ka qayb qaadanayaa waxa kale uu ururku aan sida wuxuu aada u dhiirigelin doonaa waxaynu aynaan lahayn anbay nagu yar oo aynu aada uga baahannahay oo ah isugeynta maalka amba samaynta kimbiliyada la wada leeyahay dadku inta badan yani way ka yara biyadiidaan inay cid kale wax ku darsadaan iyagoo aan ku kalsoonayn hab xisaab celintiisa maxaa dhahday cidda ay wax la gelayaan dadka kale ay la gelayaan marka haddii loo sameeyo hab xisaabeed laisla wada waafaqay taas waxaan filaya inay soo dhaweynayso iyo haddii xisaabiyayaal jiraanba haddii la helo xisaabiyayaal iyagu maxaan idhahdaa kasbaday inay ka mid noqdaan xubin ururka inay markaa ku dhiirigeliso dadka inay waxooda cid kale ku darsadaan waayo waxay helayaan xisaab cad oo waxooda looga soo celiyo marka taan in dhiirigeliyo ayaan insha allah billahi karim aan rajeynaya caalamka kale markaad kambeni samaynayso saddex qof baa laga ayaan laga maarmin oo ay tahay inaad lahaato mid waa banker midna waa lawyer midna waa accountant saddexdaa shay wadan lahaato markaad kimil la samaynaysaa waa laga yaabaa iminka dee qofku meel ugu hagaaga accountant ba inaanu jirin laakiin hadda goob u yeesho loogu soo hagaago marka way fududaynaysaa cidda wax isku darsanaysaa amba xitaa qofka doonaya dee shirkadiisa inuu sameeyo hab accounting system goobtu waa iman lahaa amba uu tala ka heli lahaa amba uu ka heli lahaa ciddii uu doonayay matalan xagga xisaabaad ka taageer yahay waxaan kaloo rajeynaya ururkan inuu uu dowladda talana siiyo kana caawiyo wax laaliyo wixii siyaasada amba shuruuca ee la xidhiidha xisaabaadka oon filayo inay tahay meel runtii wax badan inooga dhiman yihiin marka taana waxaan rajeynaya ururka inuu wax badan uu ka talo ururku waxaan rajeynaya oo kale inuu kor u qaado magaca iyo maqaamka somalilan waayo waxaan rajeynaya inuu ka mid noqdo haweynta caalamiga xisaabiyaasha inuu ka mid noqdo oo magaceenu meel walba tago marka qayb wuxuu ka noqonayaaba runtii dadaalkeenu ugu jiro ictiraafka laftigiisa ayuu qayb ka noqonaya insha allah waxaan kaloo rajeynayaa inuu ururku ku dadaalo sidii uu u baahin lahaa aqoonta xisaabaadka waxaad moodaa laba shay inay aqoontooda nagu yartahay waa muhiima oo hanti aynu leenahay waa lacagta iyo waktiga lacagtiiyo waktiga sida loo maamulo aqoonteeda weynagu yartay waynu deecanaa labadaba ninka nin baa laga yaaba inu wax kuweydiisto dad boqol dollar aad siiso maanta wax laga yaaba inay galabtiba la gaadhin doono qofku xisaabtanloo maayo marka waxaan rajeynayaa aqoonta xisaabta intaynu daadejinno oo imika jaamacadaha maraysa intaynu ka daadejinno inaynu ku darno kurikulumka dugsiga dhexyo dugsi sareba si mara taqaana ilmuhu markuu ka soo baxo dugsiga sare uu suuqa soo galo xitaa haddaanu jaamacad gelin uu marka ay khasar ku noqoto inuu shaqeeyo amba inuu bilaabo ganacsi inuu bilaabo uu yaqaano sidii lacagtiisa u xisaabtamo marka taana waan rajeynaya inay ka shaqayn doonaan waxaan kaloo rajeynaya laftigeeda imika waxaa jira jaamacado fara badan iyo koolajyo fara badan oo laga barto maadada xisaabaadka laakiin laga yaabo in mid waliba ay kurikulumkeeda u gaarkaa ay wax ku dhigto mid baa laga yaaba inay uganda ka soo qaadatay mid baa laga yaaba inay inay maleeshiya ka soo qaadatay mid baa laga yaaba in ingiriiskaba ka keentay marka mid baa laga yaaba inay hindiseenba marka wax standard inaanay jirin baa laga yaaba marka sidii loo standard looga dhigi lahaa goobta curriculumka xagga accounts iyada laftigeeda waxaan rajeynaya in ururku uu wax ka qaban doono insha allah bidnillahi alkariim iyada laftigeeda waxaan isleeyahay wuxuu u fududeynayaa xubnaha ururka sidii ay shaqo uga heli lahayn waddankanu keliya maahe sidii xitaa meel kale uga heli lahayn ama qofku hadduu noqdo xubin ka mida ururka uu certified uu yahay haddii xitaa shaqo international ay soo baxdo ugu fududaanaysa inuu markaa uu shaqadaa uu helo waayo waa qof dee la xaqiijiyay inuu yaqaano aqoontii accountska iyada laftigeeda ururku waxaa rajeynaya inuu inaga caawiyo inuuna fududeeyo sidii aynu u dhammaystiri lahayn public financial management reformka wax badan baa runtii naga xiran inaga waxaa jira deeqbixiyayaal leh haddii aanu ku kalsoonaano systemkiina xisaabaadka lacagtaba toos baanu idiin siinayna meelaba idiin soo marin mayno marka waxaan rajeynayaa inuu ururku ka howlgeli doono amba uu ka qaadan doono qayb sidii uu xaqiijin lahaa inaynu haysano habxisaabeed la jaan qaada caalamka oo lagu kalsoon yahay way ku qanci karaan dadka kalena oo markaa inoo suurtogelin karaa in deeq toosa layna siiyo aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa mar kale waan mahadsantihiin wasalaamu calaykum wraxmatullahi wabarakaatu
aad iyo aad baad mahadsan tahay wasiir waxaynu soo gaarhnay xilligii gunaadkii iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka maaliyadda fadlan kusoo dhawo wasiir
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نغير عليها هذا واحد يعني وزير كوان إن وزير شغلي لا برامج كده ما تكيسة لكن كل شغل كان يسامح إنك أدان حق هو هذا الكتقلي هذا نجاها نسان مرك هو رنتي دمان المسؤولين في كل دول مناسبة تميد وأنا بسلامنا وحكرا سلامة يا وكان مانتا لدافع يو ay yeelan doonaan xisaabayaashu run ahaantii dhul madax bannaan oo xisaabayaasha reer somalilan ay yeeshaan dadka aqoontaalihi waxay tahay munaasabad runtii qaaliya waanu soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay ilaahayna ha idin fudaydiyo galabkiinaan taaganahay waxaan la qaban karnaa wasaarid ahaan iyo qaran ahaan baanu la qaban doonaa waa runtii munaasabad wanaagsan bini aadamku uu ka fidbilan yahay makhluuqa kale oo ilaahay dee kownkan makhluuqaad badan baa ku ilman biniaadamkuu ka fadilan yahay wuxuu kaga fadilan yahay ilahay kaga fadilan waa aqoonta marka aqoonta mar walba inay si howlmariyo oo mar walba heergaadha ayaa loo baahan yahay markaad taariikhda adduunka dib u eegto siyaabaha yani taariikhda kala duwan adduunka soo maray oo ilaa maanta socoto mar walba dee isa sii bedelaysa marba biniaadamku aanu xayawaanka waxba ka duwanayn mar walba markaad ka eegto laakiin isbedelka yani kownka ku socdo ilaahay ugu talagalay ee loogu talagalay ilaahay u qorsheeyey inuu adduunka bini aadamku noqdo isaga hogaamiya khaliifatullahi fil ard dhulkan cidda hogaaminaysa inay adduunka adduunkan cidda hogaaminaysa inay bini aadamka noqoto bini aadamkuna waxa wanaagsan in yani isku xidhkiisa iyo xidhiidkiisa iyo cilaaqaadkiisu ay noqoto waxa ilaahay raallida ka yahay wax isku xidhaa aqoon ay noqoto akhlaaq ay noqoto iimaan ay noqoto wixii la mid a inta waxyaabaha waxa ka hooseeya ay isku xidhayaanba bini aadamka waxba ka dhiman waxaad arkaysaa umaduhu markay dee meelaha hoose marayaan qabyaalada xoog badan biniaadamka isku xidha marka qaarkood maslaxadaa isku xidha waxyaaba lamida intuba runtii hoosubac biniaadamka haysta aqoontiisa wey laakiin waa intuu biniaadamka waxaasu dhanka koro aqoon isku xidho akhlaaq isku xidho madaabiy isku xidho oo biniaadamku wixii ilahay u abuuray runtuu fahmo wey markadeeto xisaabaadka iyo wixii la xidhiidhaa adduunkan ba ilahay subxana wa tacaala bilaa xisaab ma abuurin xisaab buu ilahay ku abuuray markuu abuurayey samaawaadka iyo dhulka toddoba maalmood baa ilahay qur-aanka ku sheegay inuu ilahay subxaana watacaala ku abuuray waa jaangoyin rabbaaniya oo kownkanba yani bini aadamku inuu wax badan oo ilaahay u sii dejiyey wadadeeda raacawey afaxsibtum anama khalaqnaakum cabafan wa annakum ilayna laa turjacuun fii suurati lmu'miniin awaakhirkeeda waxa ilaahay ku tilmaamayay bini aadamkum waxay u malaynayaan in la iska abuuray si dheeldheela waxaad doonta samee iska noolow xayawaanka lamid noqoyo wixii lamid alaa faxsibtum annamaa khalaqnaakum cabatan wa annakum ilayna laa turjacuun ma inaan xisaabi jiri doonin oo la soo noqon doonin oo wax walood samaysayba maalintaa waxaa saa samaysay maalintaa waxaa saa samaysay saasaad yeeshay waxaasaad hadhay waxaasaad wanaagsi waxaasaad qaladay waxaasaad yani bini aadamka saasa ilaahay noo tusaya oo aakhiro xisaabtan koonkaa aynu joogno xisaab baa taala daqiiqa oo adag oo wax kastoo qofka bini aadamku sameeyey la leeyahay iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba akhi waa tan daawashiirkaagii waa kan waxaad soo samaysay kala goo maxaa faa'iidaa maxaa khasaaraa dhan kale haddaynu ka eegno shaqo kastoo qofka bini aadamkii ku jira haddayna xisaabtan yeelan miyaad faa'iiday miyaad khasaartay halkeed mayaysaa iyo wax lamida yacni noloshu socon mayso ma soconaysa runtii ka bilow qoyskaaga iyo meesha ugu hooseysa ka bilow jeerkaaga iyo noloshaada haddii kabakaad maanta soo gelayso waxaad qalada ku cunaysaa nasiibka ku sitaa amaana kusay talagel jiraa wadanka maanta waad soo saxiixiyo iyo galbaad odhan doontaa ha igu lahaado waxaan xisaabahayn socon mayso halkaas runtii markaad ka qiyaasa nolosha qofka bini aadamka dhammaanteed runtii koonkan ba ilaahay u dhigayba inay xisaabtan ahaato marka xisaabtaasi ay wanaagsanaatana waa marka shaqada lafteeda ay wanaagsanaanayso kambaniyada mataqaanaa faa'iidooyinka wanaagsan helaa marka haddii eegto xisaabaadkooda wanaagsan xisaabaadkooda wanaagsan yihiin ee systemka wax loo xadi karaa yaryahay ama lala dagaalamo ayuu kambanigii faa'iidada faa'iido wanaagsan iyo profit fiican helaya marka sistamka xisaabaadkiisu u jilicsan yahay ee wax la soo samayn karo ee wax la xadi karo ee wax la musuqmaasuqi karo kambanigii u kacay baa laleeyahy wuu kacay bankii baa ku dhacay wuu caydoobay dayn baa lagu yeeshay wixii lamid a sistamka xisaabaadkiisa wax ka qaldanay oo si saxa waayo marka si wanaagsan xisaabtiisa loo eego ee daqiiqa daqiiqad loola xisaabtana dib walba loo eego khasaare xitaa hadduu joogo intaanu khasaaro yeelin dhicintaa kambaniga laga gaaraya marka runtii waxaan qabaa dhowlkan maanta aynu runtii daafooynaynu u joogno furitaankiisa oo noqon doono oo madax bannaan oo ku yeelaan aqoonyahanka aqoonta u leh accountanska iyo xisaabaadku inuu noqon doono mid wax weyn tala dalkeena guud ahaan institutionska dalka hadday tahay wasaaradaha kala duwan waayo marka wasaaradda maaliyadda maysana leedahay xisaabiyaad gaara oo xisaabiyaha guud qaranka xisaabihii qaranka iyo dowladda wasaaraadku xisaabiyaa leeyihiin marka qaarkoodba waxaa loo baahanaya xisaabiye ka madax bannaan ka dowladda oo la haygaleeyo oo la yidhahdo halkaa bal xisaabaadka noocaasa jaagale oo hub kambaniyadeenii barashadka ahaa ayaa iyaguna u baahan marka runtii waxaan qabaa in ururkani wax weyn soo kordhin doono kow ururku shaqaabuul buu samayn doonaa laba aqoonyahan runtii aqoon u leh oo isku kaashaday aqoonta ayaa ku midoobay biidni illahi tacaala waxay waxtari doonaan dhaqaalaheena soo kobcaya oo mar wal oo musuqmaasuqa lala dagaalamo mar wal oo wax isdabanaynsiinta lala dagaalamo mar kasta oo tuugada lala dagaalamo dalkeena dhaqaalihiisu intuu kobaya meel fiican baanu gaaraya marka ururkana waxaan qabaa inuu yahay ururkii qayb ka qaadan lahaa arrinta u faa'iideyn lahaa shirkadaheena madaxa bannaan u faa'iideyn lahaa xukuumadda u faa'iideyn lahaa hay-adaheena kala duwan ee qaranka waxaan rajeynaya inay aqoontooda ka faa'iidaan ka faa'iideeyaan waxbuu rajeenaya ururku in aqoontana uu ku wado aqoonta diiniga iyo akhlaaqiyaadka oo qofku isagoo aqoon leh ayaa aqoonta lafteeda marka qaarkood wax lagu xadi karaa aqoonta sare qofka haddaanu ilaahay ka baqayn aqoonta lafteeda wax lagu xadi kara markaad eegtada adduunkanba waxyaabaha maanta wax lagu gudoonayo waa aqoon lafteeda aqoonta markaa hadday ku dheehnaan weydo xisaabtan iyo baqdin ilaahay waxaa markaad samayso maxaa ka dambeeya aakhiro iyo adduunba maxaa ka dambeeya haddii ku wadnaa weydo qofka wax laga yeela haddii adduunyadu qalfi kaleedana qiimo yeelin runtii yeelan marka taana runtii wax leeyahay waxaan u rajeynaya dee dhammaanteennaba dad muslica inay aqoonta lafteedana akhlaaqiyaadkii iimaankii aynu lahayn oo ku wadnaato oo qofku shilinka iyo quuska uu quudanayaa ilaahay dadka xalaal uu noqdo ee markaasaa runtii ay aqoonta lafteedana waxtarkeeda qiimo weyn ruuhaanta ay sii yeelanaysaa guudaan uu rajeynaynaa anaga si khaasa farxayeyna wasaaradda maaliyadda ugu tahayo xisaabiyahaygii guud maxamed cabdi bere oo runtii kolleygina aanu nahay wasaaradiina aanu wada joogno ayaa aasaasayaasheeda iyo mataqana membarkaba ka mida iyo dadka kale aqoonyahankii hawshan ku midoobay waanu soo dhaweynaynaa wasaaradda maaliyadina waxay diyaar ugu tahay inaynu waxdila qabanaya nasintiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu